agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuq insaanka dowlad goboleedka hirshabelle marwo iqra cumar maxamed ayaa ka warbixisay doorka wasaaradda ka qaadato horumarinta iyo dhiirigelinta ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda marwo iqra cumar maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuq insaanka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa carabka ku dhufatay ahamiyadda ay leedahay in haweenka lagu dhiirigeliyo ka qaybgalka siyaasadda walaahi wasaaradda horta waxay sameysaa dadaalo badan sameysaa oo haweenka lagu dhiirigelinaayo siday ugu mid noqon lahaayeen siyaasada wadanka siday ugu mid noqon lahaayeen sharci dejinta siday ugu mid noqon lahaayeen kolihii decisionada oo dadkii decision makinga qaadan lahayen in lagu soo daro marka wasaaradda badanaa waxaa sameynaa ololo wacyigelin ah dhiirigelin sida in qoondadii haweenka sida stijada hadda markii la dhisaayo stidka doorashooyinka golaha deegaanka oo ay kamid tahay jowhar qoondadeedii haweenka in la helay sidoo kale wasaaradda waxay u horgashay in golihii mahaddaay lagu dhisaayo in haweenkii qoondooyinkoodii wacyigelin badan a u sameyna eena ka helaan qoondooyinkii sidoo kale balcad warshiiq intaas wasaaradda door weyn ay ku lahayd in haweenkii siyaasadoodii laga helo aada iyo aad waa sameynaa wasaaradda waliba tababarada badankood waa sameynaa waxawaaye in haweenkii haweenkii keliya siyaasadda maahe haweenkii keliya in sidoo kale ay doontaan bosishanada dowladda tababar daraad ugu dambeeyaa jiro haddana maanta kismaayo u joogo oo ah in haweenkii ay soo galaan doonan karaan agaasimayaasha haweenkii ay doonan karaan agaasimawaxiidyadii haweenkii ay doonan karaan in la dhihi karin only siyaasadii meel weyn ama wasiir ama inay doonato waxaa kasoo horeyso in gabdhihii ay soo gali karaan positionka step by step waaye in horta haweenkii meelahii hoose ay kasoo bilaabaan xarumihii dowladii aadi karaan si volunteer ay ku shaqayn karaan dan kadib si tartiib ah waxaa loo gaari doonaa insha allah in meeshii ugu sarreysa wadankii ay gaaraan waana sameynaa dhiirigelino dadaalo badanna waa sameynaa wacyigelino waa sameynaa haweenkii in siyaasadii waxyaaba ay ka duntaan wasaaradda haweenka ee uquulinsaanka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa door muuqda ka qaadanaysa koruqaadidda iyo ka qaybgalka haweenka ee hanaanka siyaasadeed ee dalka